Xaawo Cabduqaadir Cusmaan waa gabar da'yar oo ku nool magaalada Muqdisho islamarkaana qoyskeeda oo ka kooban sideed ruux ka maarayso shaqada caseeyaha taasi oo ay caan ku yihiin wiilasha da'da yar. Goobaha ay dadka ku badan yihiin ayay ugu tagtaa ragga si ay ugu caseyso kabaha iyadoo celcelis ahaan maalinkii ka hesho ku dhowaad saddex doolar oo ay u geyso hooyadeed oo xanuunsan halka aabbaha qoyskan uu ka xanuunsan yahay maskaxda. Xaawo Cabduqaadir Cusmaan ayaa ka waramaysa habka ay u shaqeyso si ay nolol maalmeed uga hesho qoyskooda.
Waxaan u doortay shaqadan inaan ka shaqeeyo walaaley inaan noloshooda aan ku kor qaado aan aan wax ku qabto. Walaahi waxaa iga dhalatay aniga waxaan ahay sideed qofood aan ahay. Sideedaas qofood aniga iyo hooyo aa gurigaas aa wax ka qabsano anaan walaaley noloshooda ku faalo qaado anaan u shaqeeyo anaan wax walbo u eh anaa aabbiyo maanta iyo walaalna u eh. Hooyo xaafadda joogtaa way noo jiran tahay waxaa la wasaqaa ku aruurtay oo baruur eg ee daawada oo sida adiga birada ariga oo kaleeto laxda birideeda ama madaxeeda cunaa lahay laf caafimaada wasaqaa kaa baxayso anakana lacagaha ugu badna maysan laba dool saddex dool waxaa caseeyaa ka helo intaa ku badanaa guriga lacagtiisa iyo tudidiisana waa neega karawaa laakiin mar dambe ani waxaa oo lee sheegay inuu aabba dhintay marka dambe baan ii soo xaqiijiyey inuu aabba nool yahay oo waala yahay oo shaqaysto oo waalidu dhaqanto yahay Qoysaska danta yar ayaa inta badan waxa ay shaqooyin aan ku habboonayn u diraan carruurtooda si ay u helaan nolol maalmeed ku filan maadaama hab kale oo ay wax ku helaan heli karin.